بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo haddaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alandalus marka laga reebo maalinimada jimcaha guud ahaan barnaamijka galabta waxaan ku falanqayn doonnaa duulaankii barakeysnaa ee maanta ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan intaan barnaamijka ku guda jirno waxaan soo gudbin doonnaa taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo faahfaahin ka bixiyey howlgalkii maxaas iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey mu'asasada alkataa'ib oo faafisay sawirrada ciidamada mujaahidiinta oo sannado badan kadib dib ula wareegay maxaas iyo khabarka howlgalkaas oo noqday kan ugu hadalhaynta badan ee maanta ka taagan gudaha waddanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan faaqidi doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligii maanta la wareegay gacankuhaynta degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan mar kale dib looga taagay raayada towxiidka haddaba saaka sade ayay wax u dhaceen wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inoogu soo koobaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi
labada safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan toddobaiyo labaatanka julaay sannadka laba kun shan iyo labaatan waxaa haadaan ka dhacay mid ka mid ah riyooyinkii murtadiinta waxaana gacanta soo gashay magaalo macatablaydu ay madax dhigteen maalmo badan weliba iyagoo garab ka helaya mid ka mid ah ciidamada ugu arxanka daran ee gumadahooda soo dhigay geyga soomaaliya waana nasaarada xabashida itoobiya maxaas magaalo dhacda dhul istaraatiiji ah oo isku xidha gobollo kala duwan kuna hoos jirtay gacanta cadowga muddo ku dhow labaiyo toban sano balse allah fadligii maanta uu gaaray maamulka islaamiga ah kadib markii muddo ay mujaahidiintu hareer fadhiyeen magaaladan sida daruurdii isteeda la gaaray ayayna mar qura iqtixaameen gebi ahaanba fariisimihii riddada waxaana halkan ka dhacay dagaal daahfurkiisa ay ahayd camaliyad istishaadiye ah oo barakaysan oo uu fuliyey mid ka mid ah rijaasha katiibada istishaadiyiinta waxaana xigay in gacanta la iskula tegay oo uu gumucu noqday luqadda keliya ee la isku fahmo murtadiinta ayaana ooda jibiyey kana firxaday fagaaraha dagaalka sidaba ay caadadu ahayd loogana bartay in ay ka sameeyaan fagaaro weliba oo la isku fara saaro muddo kadib waxaa maxaas ka soo hadlay saxaafadda kala duwan balse markan tan cadowgu waxay ahayd tun leh weji ka duwan midii hore tiiraanyada iyo tiiha ayaana daqiiqado kooban kadib camimay manasooyinka kala duwan min facebook twitter telegram ilaa mareeg waxaana jabkii ka dhacay magaaladan uu soo afmeeray kibirkii maleeshiyaadkii uu murtad xasan sheekh maxamuud gadaal ka taagnaa muddada fog si la mid ah sida ay mujaahidiintu furaha ugu hayaan howlgallada socda kooxda riddada ayaa looga itaal roonaaday jaanibka warbaahinta waxaana xoogaystay taageerayaasha xaqa ee dhufaysyada kaga jira furimaha internetka iyagoona fariimo burinaya barikinaska cadowga ku camimay bar weliba oo lagu wadaaga xogaha kala duwan sawirradii alkataa'ib ee degdegsiimada ku larnayd iyo bayaankii cadowga khasaarihiisa bannaanka keenay ayaana sida leeb ka baxday qaansada u dhex jeexay laabaha buka halka ay laabqabowsi u noqdeen muslimiinta gumaysidiidka ah ee ifsanaya dhiigga wiilashooda mujaahidiinta catowga iyo is-eedeynta oo ka mid ah astaamaha murtadiinta marka laga faramuroojiyo magaalo muhiim ah ayaana mar kale la diiwaangeliyey maanta oo raayadii rasuulka salaallahu calayhi wasallam laga taagay degmada istaraatiijiga ah ee maxaas waxaa ciidda afka loo daray tiro ku dhow toddobaatanka oo murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ahaa kuwii hurinaya dagaalkii diilna dirir ee ka socday gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug waxaa sidoo kale la dhaawacay ilaa siddeetan iyo afar kale walow tiradu ay siyaadi karta wakhti weliba sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta korneyl maxamed shidane ayaa ka mid noqday madaxyaweyntii maanta ku halaagsantay dagaalkii ka dhacay degmada maxaas waana taliyihii sirdoonka riddada ugu magacownaa degmada cadaado waxaa sidoo kale dhanka miyiga u fiiga cararay kuwo kale oo fara badan oo ay saadaashoodu nololeed hadba dhinac ay u liicayso sida halkaa ay firxad ku gaari karaan ma beledweyne mise buulo burde xilli xasan sheekh uu maraya sannadkii ugu dambeeyey ee xukunka filla soomaaliya ayay gacantiisu ka baxeen dhulkii ugu badnaa ee uu la wareegay markii uu soo qaaday xamladiisa ashahad la dirirnimo taakula galbeed iyo talasiin kadibna waxa uu maanta masiirka kooxda riddada maraya sida muuqataa ee ay ka markhaati kacayaan cadowga iyo saaxiibkuba kadib bixitaanka xasan sheekh ee dalka jabuuti saacadihii lasoo dhaafay aaditaanka cali jeete ee dhanka itoobiya iyo la wareegidda mujaahidiinta ee degmada maxaas su-aasha ugu xooggan ee madaxa dhex qaaday murtadiinta ayaa ah matabaan miyay mari doontaa masiirka moqokori maxaas iyo tardo xariggii hagardaamada ee ka dhanka ahaa shareecada islaamka ee uu xasan sheekh soo hayey muddada saddexda sano iyo labada bilood ayaana hadda u muuqda mid si sahlan gadaal uga furtay waana masiirka mid weliba oo ka madax taaga in ummaddu ay isku dhaqdo kitaabka munasalka ah waa hagaag iminkana aan soo dhoweeyo walaalkeen yaasir maxamed oo inooga soo warramaya gudaha degmada maxaas isagoo tafaasiil naga siinaya howlgalkii saa ka dhacay iyo sidoo kale xaaladda degmada haye yaasir waad mahadsan tahay walaalka adiga iyo dhegeystayaasha sida tooska ah inoo dhegeysanaya weli waxaan ku guda jirnaa tabinteena tooska ah ee ku aadan qabsashada maanta mujaahidiintu ay qabsadeen degmada maxaas kadib muddo labaiyo toban sano ah oo uu halkaani ku sugnaa cadowga allah walaalka degmada maxaas ayaa ah degmo istaraatiiji ah waxayna ku taallaa cirifka ay iska galaan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud sidoo kale magaaladani ayaa ahayd sidoo kale magaalada maxaas ayaa ahayd talis muhiim ah oo uu lahaa cadowga allah halkaasi oo uu ka soo abaabuli jiray xamlaadka ashaadala dirirnimo maleeshiyaadka murtadiinta ayaana dhowr mar halkaani ka soo abaabulay xamalaad ashaadala dirirnimo oo uu cadowga ku soo qaaday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ku sugan raayada tawxiidka ayaana laga taagay walaalka dhanka kale khasaaraha cadowga allah soo gaaray ayaa ah mid aad u fara badan iyadoona bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiintu ay daadsan yihiin magaalada iyo duleedyadeeda iyo talisyadii iyo fariisamayaalkii cadowga uu ku lahaa duleedka magaalada iyadoona sidoo kale dhaawacyo fara badan oo garaab ah ay ku carareen howdka magaalada kuwaasi oo ay ku daba jiraan ciidamada mujaahidiinta meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ayaana ah mid aad u fara badan oo daadsan xeryaha magaalada waxaan xusid mudan walaalka camaliyadda istishhaadiyada ah ee saakay cadowga allah lala beegsaday ay aad u naafaysay cadowga walaalka waxaan hadda soo gaaray bartamaha magaalada waxaa ii muuqanaya raadadkii cadowgu uu halkaani uga tegay oo ay ka mid yihiin hadday ahaan lahaayeen calamada daaquudka iyo sawirada madaxda maleeshiyaadka murtadiinta oo uu ka mid yahay murtadka ashaadala dirirka ah ee lagu magacaabo murtad cali jeyte kaasi oo aanu ognahayba in usbuucyo ka hor uu halkaani ku sugnaa maleeshiyaadka murtadiintana uu halkaani niyadda ugu dhisdhisay oo uu halkaani uga tegay kuwaasi oo maanta ugu dambeyn ciidamada mujaahidiintu ay xerooyinkoodii soo afjareen allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan walaalka raayada tawxiidka ayaa laga taagay magaalada waxaa ii muuqanaya cisbitaalka magaalada cisbitaalka magaalada ayaan hadda ku suganahay walaalka cisbitaalka waxaa ka muuqanaya raadadka dhaawacyada maleeshiyaadka murtadiinta waxaa ka muuqanaya in halkaani saakay in saacado ka hor ay halkaani ku dabiibayeen dhaawacyadii kasoo gaaray dagaaladii saakay ka dhacay duleedka magaalada walaalka sidoo kale waxaanu soo marnay oo aan tagnay xaruntii degmada haddii ahaan leh dhammaan xarumihii uu ku shaqaynayay maamulkii ashadaladiranimo ee halkaani ka dhisnaa haddii ahaan lahayd saldhigga xaruntii degmada iyo dhammaan xarumihii kale iyo xafiisyadii kale ee ku shaqaynayay maamulkii ashadaladirinimo ee saakay halkaani kusoo afjarmay dhanka kale walaalka waxaa xusid mudan ee, dagaaladii cuslaa ee saaka ka dhacayay gudaha iyo duleedka maga in- intii ay socdeen dagaaladii cuslaa ee saaka ka dhacayay gudaha iyo duleedka magaalada in maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkan ka dagaalamayay aysan helin wax gurmad ah aysan usoo samayn maleeshiyaadkii kale ee kusugnaa magaalooyinka kale Een, een, ilaa iyo hadda halka kuwii halkaani ku jabayna aysan isku- wax isku day ah oo dambe soo sameynin iyagoona laga soo sheegayo howd aad u fogfog waktigooda iyo dhaawacyadoodana uu daadsan yahay een, howdka iyo duleedka magaalada allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan walaalka oo nasrigaani mujahi- nasrigaani cadiimka ah maanta ee addoommadiisa siiyey Een, allah subxaanahu watacaala waxaanu ka tuugeynaa in uu allah subxaanahu watacaala een, waxaan ka tuugeynaa in uu noo sii istimraariyo uu noo soo socodsiiyo wixii soo kordhana insha allahu tacaala waana la soo socodsiin doonaa dhegeystayaasheena insha allah waa hagaag taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray duulaankii barakeysnaa ee ay maanta mujaahidiinta kula wareegeen degmada maxaas haddaba waxaa bayaankaasi noo akhrinayaa walaalkeen maahir maxamed haye maahir bismi illaahi araxmaani araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta oo laba iyo toban sano kadib dib ula wareegay degmada maxaas labada safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegan toddoba iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo axad ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada riddada ee degmada maxaas bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday amaliyad istishaadi ah oo ay mujaahidiintu ku burburiyeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiintu kaga sugnaayeen afaafka hore ee maxaas halkaas oo lagu gumaaday saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyada murtadiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa hore ugu sii ruqaansaday dhanka degmada maxaas waxayna dagaalo goosgoos ah kadib mujaahidiintu allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada maxaas ciidamadii cadowga ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furimaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhanka baadiyaha ah inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada maxaas iyo duleedkeeda lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale khasaaraha cadowgu intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u kala firxadeen cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalada ashahadaladirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah saraakiisha ku bakhtisay weerarka maxaas waxaa ka mid ah murtad ashahadaladirir ah oo ay muddo dheer mujaahidiintu ku raad joogeen kaasi oo lagu magacaabi jiray korneyl maxamed shidane murtadkan ayaa loo haystay falal wuxuushnimo ah oo uu kula dhaqmay shacab muslimiin ah iyo abaabullo shareeca diid ah oo uu ka sameeyey qaybo ka mid ah gobollada galgaduud mudug iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub iyo saanad laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka wixii soo kordha dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waa hagaag mu'asasada alkataa'ib ayaa faafisay sawirrada ciidamada mujaahidiinta oo dib ula wareegay gacankuhaynta degmada maxaas haddaba sawirradaas waxaa ka soo muuqanaya sidees ayay ugu faafeen baraha bulshada waxaa qodobkaas inala falanqaynaya oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen ismaaciil salaad haye ismaaciil mu'asasada alkataa'ib waxay baahisay sawiradii ugu horreeyey oo laga soo qaado magaalada maxaas muddo toban sano ka badan oo mujaahidiintu ay halkan la wareegayaan Een, sawirada een, ku dhowaad ilaa toddoba sawir ayay ahaayeen durbadiiba mareegaha internetka ayay ku faafeen oo baraha bulshada ayaa lagu nashriyey Een, dadka na dhegeysanaya haddaan wax yar u sawirno bal sawirada iyo muuqaalada maxaas ee noo muuqanaya Een, marka hore hadda waxaa ii muuqanaya ciidanka mujaahidiinta oo magaalada soo gelaya Een, sidoo kale waxaa muuqanaya een, ciidamada mujaahidiinta oo wadooyinka waaweyn ee maxaas een, kus- ee, ku rondeynaya iyagoo hubeysan oo raayadii towxiidkana wata waxaa sidoo kale hadda horyaala sawir ah ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan xarunta degmada maxaas ee murtadiinta ay magaalada uga talinayeen xaruntan afaafkooda hore ciidamo mujaahidiin ayaa labada dhinac ka taagan oo raayada towxiid ka wata xaruntan cismaan haddaan dadka xasuusino horay waxaa uga dhacday camaliyad istishaadiye ah intii ay socotay xamladii xasan sheikh uu kusoo qaaday wilaayaadka horaanteedii dib ayay cadowga u dhiseen xaruntan oo hadda waxaa ka muuqanaya dayactir inay ku sameeyeen iridda laga galo iyo qeybaha kale ee xarunta ciidanka mujaahidiinta ayaa dul taagan raayada towxiidka ayaa ka dul babanaysa xaruntii murtadiinta sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya in magaaladu ay tahay magaalo weyn oo ay ahayd magaalo meherado ganacsi oo ku yaaleen oo waddooyin waaweyn leh sida sawirada lasoo qaaday muujinaya sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxaa sawiradan kasoo muuqanaya iyagoo taagan oo ku sugan faras magaalihii magaalada ama meeshii magaalada ugu caansaneyd meelihisugu imaan jireen oo daaquudkii iyo wixii ay ku qoreen meesha ay uu ka muuqdaa walaal mujaahid ah ayaa dusha ka fuulay meeshii daaquudka ay ku qoreen raayada towxiidka ayuu ka dul taagay isagiina waa uu koray waa runtii sawir aad iyo aad u farax gelinaya dadka muslimiinta hoostiisana waxaa safan ciidanka mujaahidiinta oo hubaysan runtii marka sawirada waxyaabahaasi ayaa kasoo muuqanaya sawirada sidaa sheegnay durbadiiba mareegaha internetka ayaa lagu faafiyey baraha bulshada ay ku wada xiriiraan ayaa si weyn ayay si weyn u qabsadeen dadku waa isla dhex marayaan bal meelihii lagu baahiyey sawiradan qaarkood dadku falcelin iyo komantiyo ayay kasoo dhiibanayaan bal hal iyo labo aan akhrino bal dadku waxay ka yiraahdeen sawiradii dhowaan la baahiyey ee maxaas qof ay ugu qoran tahay axmed yare ayaa wuxuu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allah ayaa ku mahadsan oo nooga dhigay maalin bishaaro islamarkaana guul weyn u soo hoyatay muslimiinta inay qabsadaan maxaas maxaas ma ahayn ayuu leeyahay qofkan meel la qabsaday keliya waa dharbaaxo kulul oo maanta cadowga lagu dhuftay maadaama ay muddo halkaa ku sugnaayeen qof kale oo isaguna ka soo dhiibtay comment wuxuu leeyahay dalkan in al-shabaab loo gacan geliyo wax u dhaamo ma lahan ayuu qofkaa soo qoray dadku aad bay u bogaadinayaan aad bay u takbiirsanayaan markaad kommentiyada akhriso guusha iyo farxadda maanta ay muslimiinta ay heleen oo ku aadan in muddo ka badan toban sano kadib mujaahidiintu ay dib ula wareegeen magaalada maxaas oo haddana durbadiiba sawiro laga soo qaaday iyadoo mujaahidiinta ay la wareegayaan oo raayadii towxiidkuna ay ka dulbabanayso runtii marka sawiradan sidaan sheegnay mareegaha internetka ayay ku baaheen baraha bulshada ayay si weyn ugu faafeen meel walboo baraha bulshada aad gashid sida facebooka iyo meelaha kale ee la midka ah waxaad ku arkaysaa sawiradan maanta hadalhaynta ugu weyn ee warbaahintana cismaan waa qabsashada mujaahidiintu ay la wareegeen magaalada maxaas oo cadowgu ciwaanada ay maanta soo gudbinayaan waxaaba ugu horeeyaba toban sano kadib shan iyo toban sano kadib afar iyo toban sano kadib al-shabaab oo la wareegay maxaas halkaasay ka gelayaan maanta marka warka ugu weyn ee khabarka ugu weyn ee maanta dal iyo dibadba la hadalhayo waa mujaahidiinta oo la wareegay magaalada maxaas waa hagaag ismaaciil aad ayuu u mahadsan yahay dhanka kale khabarka howlgalkan waxa uu noqday hadalhaynta ugu weyn ee maanta ka taagan gudaha dalka si gaar ah baraha bulshada haddaba sidee ayay warbaahinada iyo bulshada u hadalhayaan dhacdadan maxayse ka yidhaahdeen fashilka dul hoganaya xukuumadda xasan gurguurte aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal xasan cali haye faysal warka maxaas wuu isa soo tarayaa ee hadalhiintiisa goordhow xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlayey oo xaqiijiyey in gacantooda ay ka baxday maxaas taasna ay ka dhigan tahay dharbaaxo ee mar kale ku dhacday gulufkii xasan sheekh maxamuud iyo guud ahaan xukuumaddiisa waxaa sidoo kale aad u hadalhaya dadka isticmaala baraha bulshada oo tobanaan kun ayaad ku arkaysaa bar waliba marka aad fiiriso dad si weyn u hadalhaya waxayna dib u soo nooleysay cabsidii ahayd in ay tani soo dedejiso ee burburka kooxda ridada soomaaliya oo dagaaladii ugu dambeeyey ee saddexdii sane ee lasoo dhaafay ay gashayna allah uu ku jabiyey haddana aanan helin wax qorsho ah ee dadkii inta badan ee soomaaliyeedna maanta qabarkan aad ay ula socdaan oo ay u dhagadhegaynayaan marka aad eegto warcelinada ay ka bixinayaan baraha bulshada iyo goobaha qabarka maxaase lagu soo qoraya mar aan fiirinayeyna waxaan arkayey in dadku ay aad ugu baraarugeen iminka waxa wadanka ka soconaya sidoo kale ay ogaadeen xaqiiqada ninkan wadanka ka talinayay saddexdii sane ee lasoo dhaafay kaas oo maanta dhalinyaradii ku guray furimaha dagaalka dhanka kalena xaraashay wixii hanti guud iyo dadku ay lahaayeen oo dadkiina dhacay meelaha qaar ee aan dheindheynayey dadka aan ku arkayey waxaa ka mid ahaa dad sidoo kale soo jeedinayey in halkan wixii ka dambeeyay dadku ay gartaan halka xaqa uu ka jiro sidoo kalena ay ku baraarugaan waxa ay doonayaan madaxdan siyaasiyiinta ah ee dantooda oo keliya eeganaya ee ku xiran dowladaha saliibiyiinta ah ee reer galbeedka nin lagu magacaabo axmed maxamed naaji oo baraha tacliiqaadka laga bixinaya joogay oo kale wuxuu yidhi xalka maanta wixii ka dambeeya wuxuu ku jiraa in al-shabaab loo gacangeliyo wadanka oo dalka taladiisu ay hanato nin kale oo lagu magacaabo maxamed maxamuud ciise isna wuxuu leeyahay xalka wuxuu ku jiraa maanta in la kala adkaado yacni wuxuu leeyahay in labada dhinac dhinaca imika laga adkaanayo in si toosa loogu adkaado wadankan wuuba degi lahaa ayuu leeyahay qof kale isxaaq cabdi maxamed la yidhaahdo wuxuu soo qoray guul mujaahidiinta al-shabaab nin kale oo lagu magacaabo axmed maxamed cabdi isagana wuxuu leeyahay saadaashu sida maraykanku sheegay bay ku socotaa xasan sheekh dalka haddaanan laga qaban xamar in lagu gorgortami doono yaanan sugi waayin nin kale oo lagu magacaabo dayax saciid isna wuxuu yidhi waxani waa mooryaan ee ma ahan ciidan qaran in ay soomaaliya yeelatana ciidan qaran rajo lagama qabo nin lagu magacaabo cabdirasaaq axmed isna wuxuu yidhi farsamadii afghanistan ayay u eg tahay run ahaantii qof lagu magacaabo qatar axmed heybe isagana wuxuu yidhi intay kursi iyo dhulla xaraasho ay raadinayeen waa kaa iyagii loo soo daatay nin lagu magacaabo cabdi cabdulaahi jamaame isna wuxuu yidhi laba soomaali ah labada soomaalida ah ee isdagaalayso talow yaanoo ron ii sheega dad fara badan ayaa jawaaba halkan ku siiyey mid baa u galay oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdiraxmaan xasan wuxuu yidhi kuwa gaalada la dagaalamaya ayaa kuwa gaalada la dagaalamaya ayaa ron sababtoo ah nin gaal ku daabani waa duli qof kale ayaa usii galay oo lagu magacaabo geelle wuxuu yidhi kuwa xaqa ku taagan qof kale ayaa sii galay oo sii faahfaahiyey oo lagu magacaabo kaamil cabdi cawaale wuxuu yidhi al-shabaab ayaan u ron qof kale oo lagu magacaabo akram axmed wuxuu yidhi goordhow kuwa diyaaradda maraykanka kubo diyaaradda maraykanka cagaheeda ku dheggan ayaa la arki doonaa garoonka aadan cadde khiyaaligii lagu noolaa waa gabaabsi markan nin lagu magacaabo cabdi xaaji isna wuxuu yidhi dal xoreeya aniga weligay ma oran dal xaraashana ma oran balse ummadda wejigiisa allaha dhaafiyo ayuu ula jeedaa xasan sheekh maxamuud ayuu ula jeedaa marka tacliiqaadku aad ay u fara badan yihin dadku waxay ku celcelinayeen ninkan inuu dagaal ahaanna ku jabay oo ku guuldareystay dadkiina xoolo agoon leedahay iyo mid dan guud ah oo dadku leeyihiin iyo mid dad gaara ay leeyihiinba uusan waxba uusan ka tagno ummaddii uu xoolahoodii xaraashtay sidoo kale inuu saxiixay qandaraas tirabeel ah oo maalin weliba isagoo ku foorara warqad un la arkayo oo wax un gaalada u saxiixaya mar la arkayo isagoo dibad wareeg ah oo marba dhinac u dhacaya oo marba wadan ka degaya inahaas ay marka cusmaanow ay ku dul wareegaysay markii aan tacliiqaadka intooda baan fiiriyeyna dadku dad waxay u egyihiin soo baraarugaya oo xitaa midka aanan maanta aanan si fiican aysan ugu soo muuqan xaqa iyo baadilka halka la kala jiro ay si fiican ugu soo muuqan ugu yaraan ninkan wuu arkay khiyaanadiisa iyo inuu yahay nin dulli ah oo aanan dal iyo dadba midna aanan u danaynayn oo naftiisa oo keliya ka fikiraya waa hagaag iminkana waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed maxaan ka ognahay istaraatiijiyadda juqraafiya ay leedahay degmada maxaas degmada maxaas waxay dhacdaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya degmadan waxay leedahay istaraatiijiyad muhiim ah oo dhanka marinka ah waxay qiyaastii sagaashan kilomitr ku jirtaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sagaashan kilomitr sidaas la mid ah waxay u jirtaa magaalada buulaburte sidoo kale qiyaastii toddobaatan iyo laba kilomitr waxay u jirtaa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galguduud qiyaastii siddeetan iyo laba kilomitrna waxay u jirtaa degmada aadmiyabaal ee wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe maxaas waa goob istaraatiiji ah oo marin u ah dhowr magaalo oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa loo maraa degmada beledweyne waxaa loo maraa degmada buulo burte waxaa loo maraa degmada wabxo waxaa sidoo kale loo maraa dhanka degmada guriceel ee gobolka galgaduud maxaas waxay xiriirisaa ilaa iyo saddex wilaayo oo kale ah galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka waa magaalo noocan ah oo istaraatiiji ah oo meesha ay dhacda ay tahay marino muhiim ah halbowlo ah oo dhowr degmo isku xira magaaladan muhiimadda ay leedahay waxaa laga qiyaasi karaa waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horeeyey ee ciidanka saliibiyadda xabashida etoobiya ay ku beegsadeen duulaankii ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya sannaddii labada kun afar iyo tobankii horaantii bishii maarso ayay ciidamada xabashada etoobiya magaaladan qabsadeen ku dhowaad laba iyo toban sannadood iyagoo ku sugan ayayna isaga baxeen sannaddii labada kun afar iyo labaatankii marka maxaas waa magaalo noocaas ah qabsashadeeda iyo la wareegideeda mujaahidiintana waa guul weyn oo u soo hoyatay dadka muslimiinta ah ee geeska qaaradda afrika gaar ahaan soomaalida waxayna magaaladan cadowga in lagala wareegay ay ka dhigan tahay in dhabarka laga jibiyey xamladii uu soo abaabulay xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya sanadii labada kun laba iyo labaatankii meelihii xasan gurgurte uu booqdayna maxaas ayaa ka mid ahayd marka maxaas waa degmo caynkaas ah waa tahay muhiimad intee la eg ayay maxaas u leedahay cadowga iyo duulaanka saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday waad mahadsantaha walaalka howlgalkan ballaaran ee mujaahidiintu allah fadligiis ay kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada istaraatiijiga ah ee degmada maxaas ayaa ah guul weyn oo usoo hoyatay muslimiinta marka maxaas laga hadlayo waxay halbowle u tahay xamladii ashaadala dirarka ahayd ee xasan gurguurta uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah maxaas waxay ahayd saldhig muhiim ah oo ay ku sugnaayeen hogaamiyaashii murtadiinta ee xamladaas hogaaminaysay halkaas ayay ka abaabuli jireen maleeshiyaadka waxay ahayd meel sahayda militari iyo zaadka ciidamadaba laga siiyo degmadan waxaa ay saldhig u ahaan jirtay murtad cali jete iyo sambalolshe xasan gurguurte ayaa sanadii labada kun iyo saddex labaatankii wuxuu booqda maxaas isagoo saldhigtay oo in muddo ah ku sugnaa halkaasna ka abaabulayey xamlada ashaadala dirarka ahayd ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya waxaa ku sugnaan jiray qiyaastii afar kun oo ka mid ah ciidamada dowladda xabashida etoobiya oo saldhig weyn ee ku lahaa degmada maxaas ee ciidamada etoobiyaanka ayaa rasaasta iyo hubka u qaybin jiray maleeshiyaadka ee kooxda ridada ee halkaasi laga abaabulayey maxaas waxay ahayd markii cadowgu ay qabsanayeen inta badan deegaanada dhacabariga hiiraan halkii saldhigga weyn ee ugu yiilay murtadiinta saraakiishooda oo ay weerarada ka abaabulayeen sanadii labada kun saddex iyo labaatankii camaliyaad istishhaadi ah oo aad cadowga loogu naafiyey ayay magaaladani ay martigelisay labada kun laba iyo labaatankii bartamaheedii maxaas waxay ahayd halkii maleeshiyaadkii murtadiinta laga aas-aasay saldhigga weyn ay ku yeesheen cali jeete uu ka xashin jiray murtadiinta deegaanada maxaas hoos yimaada sida teedaan bukuraale ilaa iyo hees waa deegaanadii ay ka bilaabatay xamlada ashaadala dirarka ah oo cadowga ay ku qabsadeen muqokori ilaa iyo deegaanka tardo ee cirifka bari ee wilaayada islaamiga hiiraan marka maxaas waxay ka dhigneyd inay macqal weyn u ahayd murtadiinta iyo taliskii xamladii ashaadala dirarka ahayd ee ka bilaabatay bariga webiga shabeelle in hadda gacanta mujaahidiinta ay ku dhacdo waxay astaan u tahay in ay fashilantay xamladii ashaadala dirarka ahayd mujaahidiintuna ay ka guuleysteen maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta magaaladan dhowr jeer ayay xarun u noqotay xamalaad saliibi kala duwan laga soo bilaabo sanadii labada kun afar iyo tobankii bishii maarso howlgalkii kooxda ridada iyo waxaa loogu yeero amisom ay ugu magac dareen hindian ocean markii ay ka bilaabayeen dalka soomaaliya maxaas waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee howlgalkaas ciidamada saliibiyiinta xabashida etoobiya ay qabsadeen waxaa ku soo xigtay degmada ceelbuur waxaa kaloo ay qabsadeen degmada qoryooley isla bishaas maarso labada kun afar iyo tobankii waxay qabsadeen teyoglow ilaa markii dambe ciidamadii maxaas qabsada raacoodii kale ay soo gaareen degmada galcad ee wilaayada islaamiga galguduud dhammaantoodna ciidamadaas waa ay fashilmeen oo iyagoo guuldaraystay ayay dabada jeediyeen marka maxaas muhiimadaas ayay u lahayd duulaanka saliibiga ee lagu soo qaado dalka soomaaliya keliya ma ahan xamaladii saddexda sano ka hor xasan garguurto iclaamiyey wax ka badan laba iyo toban sannadood ayay maxaas macqal waxay u ahayd maleeshiyaad murtadiin ah ciidamada xabashida etoobiya xataa hogaamiyaal saasare oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa degmadan booqa jiray oo sawiro kusoo geli jiray saldhigga xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada maxaas marka waa degmo ceynkaas ah oo macqal weyn u ahayd cadowga islaamka haddana soo gashay ee gacanta mujaahidiinta allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan fadligaas waxaa sidoo kale bogaadan iyo duca inaga mudan geesayaasha towxiidka ee runtii ee u dhabar adeegay dagaalkaay kula jiraan cadowga ugu dambeyntiina ku guuleystay in cadowga ay ka faramaroojiyaan degmadan istaraatiijigaah isku xirta ilaa iyo saddex gobol oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waa hagaag aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamuliyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى